dalka kenya waxaa maanta dib loo furay qeybtii ugu dambeysay ee dugsiyada waxbarashada ee dalkaasi kuwaasoo sagaalkii bilood ee lasoo dhaafay u xirnaa dhibaatada coronavirus arrintan ayaa ka dhigaysa in guud ahaan xarumaha waxbarashada ee dalka kenya ay si rasmi ah u wada furan yihiin labiiyo tobankii bishii oktoobar ee sanadkii hore ayay ahayd markii dowladda kenya ay dib u furtay qeyb ka mid ah dugsiyada waxbarashada dalkeeda iskuullada iyo goobaha waxbarashada ee soomaalida ayaa sidoo kale qayb ka ah dugsiyada dib loo furay cabdiraxmaan aadan cadaani oo ka mid ah mas-uuliyiinta waxbarashada ee xaafadda islii ayaa waxaa sida waxbarashada sanadkan ay ku bilaabatay uu uga waramay wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed waxaan furnay maanta iskuulladii iyo dhan kalaasyadii oo maanta way bishu tahay afar bishii koobaad twenty twenty one ardaydu waxay maqnaayeen ilaa iyo sagaal bilood qaarkood qaarkoodna waxay iskuullada ka maqlaayeen toddoba bilood foonforadoo kale toddoba bilood bay maqnaayeen oo waa kii dib loo furay iyo standar eightka iyo standar four laakiin kalaasyada kale b b one laga soo bilaabo kalaas seven la imaado oo four aynan ku jirin form one form two form three intaa sagaal bilood bay maqnaayeen maantay soo noqdeen alxamdulilaahi rabbialcaalamiin tan outkana iyo siday u yimaadeenna runtii waa sifo aad iyo aada u qurux badan oo ardaydii waxaad u malaysaa maanta ay ugu horeyso eighty percent inay soo noqdeen oo iskuuladii ay kusoo noqdeen adiga qaabkaasaan u furnay shuruucdii kolley covid nineteenna waa jiraa waa raacaynaa in qofka markuu kow soo gelayo uu wato face mask kadibna temberajisa la fiiriyo ardaygiina kalaaskiisii uu tago isagoo samaynaya distansigii dowladdu ay amartay oo in la kala fogaado aduu hawshaa sidaasaan ku wadnaayo noogu bilaabatay maxaa kaloo ku cusub waxbarashada sanadkan oo dowladda ama wasaaradda waxbarashada ay soo saartay
wallaahi sanadkan twenty twenty one taamkan horta wuxuu noo noqday waa taamkii labaad baan u xisaabsanaynaa waayo sanadkii hore march baa la xiray hal taam anagoo dhammaynayna la xiray waa kan waa taamkii labaad dowladdu waxyaabahay kusoo dartay haddee cudurkan covid nineteenka bandemican shuruuc badan oo keensaday baa jirta waxyaabahay kusoo dartay waxaa ka mid a wakhtigii iskuulka la iman jiray oo la xadiday oo ah laba saac ilmuhu inay yimaadaan taa dowladdu way kusoo dartay sidoo kale waxyaabahay kusoo dartay waxaa ka mid a iskuul kasta inuu leeyahay isbitaal uu la xiriiro in case of accident laa qadar allah hadday wax dhacaan ilmihii dhakhtar si loo geeyo dhakhtar oo joogto oo iskuulka ka warqaba oo telefoonkiisii la haysto marmarna kormeer soo samaynaya taa dowladdu iyadana way kusoo dartay ma jiraan wax walaacood qabtaan ama dareemaysaan
wallaahi kolley kenya ahaan hadda walaaca wuu sii yaraanaya alxamdulilahi rabbialcaalamiin ka cabsan ma ino in iskuulladii dib loo xiro waayo covidkii flatning buu samaynaya hoos buu u dhacayaa shalay sida ay joornaalada qorayaan testigii la sameeyey iyo oo ma aragtay controolkii la sameeyey kenya dhan shalay waxay dhaheen hal qof muusan dhimanin dhimashadu zero bay ahayd sidoo kale dadka infected ahna hoos bay u dhaceen marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala cudurka ilaahay inuu naga qaado cabsi kama qabno insha allahu tacaala dhaqaale ahaanna inaan dib usoo kabanno ayaan insha allahu tacaala rajaynaynaa maadaama ardaydii ay soo noqdeen oo ma aragtay school fiiskiina aan rajaynayn in si fiican loo bixiyo marka ka waran ardayda islii iyo soomaalida islii iyo sanadkan waxbarashadii siday u imaanayaan wallahi waxbarashadii islii kolley iskuulladeenna islii bay ku yaaleen ay u badan yihiin waana waxaan ka mid nahay iskuullada ugu waaweyn ee wax laga barto xaafadan kamakunji ee soomaalidu u badan tahay waxaan dhihi karnaa ardaydii waalidiintii way soo wada celiyeen annagu waxaan lahayn qaar badan baan iman doonin oo iskuullada ka hari doona maadaama sagaal bilood ay maqnaayeen laakiin waxbarashadii hadda dadki waa soo qaabileen ilmihii waa la soo diray kuwa cusuba waxaa imaanaya iskuulladii raba in registration loo sameeyo kalaasyo kala gedisan islii marka waxbarashadii alxamdulilah dadkii way way soo noqdeen baan dhihi lahaayo waalidiintii way usoo diyaargaroobeenoo drop outka inuu aad iyo aad u yaraan doono ayaan rajaynaynaa waxaa jirtay system cusub ama hab cusub oo dowladdu ay u bedelaysay systemkii hore waxbarashada grade one grade two kaas sanadkan ma bilowday goormu bilaaban doonaa waa bilownay eh, waa runtaa sis- systemka c b c baa la dhahaa wuxuuna ka bilaabanayaa p p one p p two class one grade one grade two grade three up to grade four oo exam noqonaya afar markii gala systemka waa bilownay wuuna socdaa oo arday kasta oo hadda la qoro wixii ka hooseeya standard ah, four ka hooseeya oo dhan systemkaas ayay marayaan macallimiin badan baan train garaynay Een, workshopyo badan baan qabanay oo macallimiinta lagu barayo c b c-ga lagu barayo systemka dowladdu ay soo rogtay oo hadda iskuullada kadib ku socon doona oo bedelaya systemkii 844 wuu socdaayo alxamdulilahi rabbil caalamiin training badanna waan qaadanay diyaar baan u nahay ilmihii waanan qoraynaa macallimiin ku filan oo la tababarayna waa haysanaa ma waxaa jira macalimiin uu saameeyey eh, amarada dowladda sida kuwa waaweyn oo kaleeto haa way jiraan macallimiin badan baa runtii jira ileen qofku hadduu ka wan yahay 58 years and above waa inay at home ama guriga inay ka shaqeeyaan maxaa yeelay waxay leeyihiin sida saynska uu sheegayo matakhaatiirta qofkaas inuu cudurka uu gudbiyo ama uu qaado ayuu easy u yahay annagu macallimiinteenna badanaa waa dad dhallinyar bay u badnaayeen oo ragga retirementiga gaaray ama u dhow badanaa ma qorannabo iskuulladeenna een, waxyaabaha nooca annaga ma aragtay go-aanada iyo regulationka nooca waxa weeyaan nin dhallinyar oo energy badan haaya oo dadkii wax bari kara oo muddo lix sana toddoba sana shaqayn kara in aan badanaa qoranno dhallinyaray u badnaayeen laakiin hal way iska jiraan oo layska fasaxayo guryahoodii iska jooga oo qaab kalena noloshoodii u maareeya annagana wixii aan ku taageeri karno aan ku taageerno ilaa cudurkan uu iska dhammaado maaragta ilaah uu naga qaado kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan aadan cadaani oo u warramayey qadar maxamuud xareed